gaaladu waxay u diyaargaroobayaan xilligan ciidda christmaska oo ay doonayaan in ay u dabaal degaan iyadoo tobaneeyo habeen ay ka harsan tahay waqtigii sanadka cusub waxa ay ugu yeeraan dad badan oo asaal ahaan muslimiina ayaa waxa ay ka qayb galaan xafladaha qaarkood waxaana dadkaas kuwo kamid ay u hambalyeeyaan gaalada halka kuwo kale laga yaabo in hadiyado la siiyo haddaba sheekh maxamed axmed bale oo kamid ah culummada diinta islaamka ayaa waxa uu u digay dadkaasi muslimiinta waxaanuu sheegay in gaalada oo lala farxo oo xafladaha lagala qayb qaato diinta islaamka looga baxayo
bismillaah alxamdu lilah allahuma waffiqnaa limaa tuxibu watarda jazaaka allahu khayran uma intaa ka gadaal waxaan aada ugu hambalinaynaa idaacadda alfurqaan sida ay khayrka iyo wanaagga u basinayso oo uga qeyb qaadanayso ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa iyo xoojinteeda iyo raayadka tawxiid iyo siday kusii daa'imi lahayd ilaahay subxaanau watacala ha idin barakeeyo jawaabta haddaan u gudbo annagu waxaan nahay dad muslimiin ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna siiyey manhaj wuxuuna noo yeelay mabda allah subxaanahu watacaala wuxuuna siiyey dariiq aan ugu dhawaano ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna siiyey maalmo aanu farxano oo nooga gaara maalmaha kale iyo axyaad way gaaraan leenahay waxaan leenahay suluukiyaad iyo akhlaaqiyaad gaaraanu leenahay waxaan leenahay manhajkii ilaahay subxaanahu watacaala noo sugayo gaara waxaas oo dhan waxay ku waaweya tusaale u tahay oo kutusaysaa inaanu ka duwannahay waxaweye diimahan baatilka oo dhan oo ilaahay una siiyey diin kaamil ah oo dhamaystiran ilaahay subxaanahu watacaala uu ka raali yahay axyaatan gaalada oo ay hadda ay soo dhowdahay ciidaha gaalada waxa weeyaan waa ciido la garanayo weeyaan waxa iskale awee duwal kufri iyo umamul kufri baa iskale annaguna waxaan leenahay ciido ciidul adxaa iyo ciidul fitri iyo asbuuca iyo jimcada waa sayidul ayaam ayaanu leenahay ciidahaasi marka waa ciido waxawey ay gaaladu ay ciid u yaqaanaan oo ay ayagu waxawey ay ku dabaaldegaan oo ay ayagu ay ku raqsiyaan oo ay ayagu ay ilaahay ugu kufriyaan marka ma banaana in dadka muslimiinta ah ay ka qayb qaataan ma banaana inay wax ku darsadaan ma banaana inay yidhahdaan good good new year ma banaana inay yidhahdaan happy new year ma banaana inay yidhahdaan waxaweyaan waxa weeyaan waa kuwa hambalyeynaya ma banaana inay ka qayb qaataan ma banaana hoteeladooda inay tagaan ma banaana inay haay xataa yidhaahdaan ma banaana inay haba yaraatee arrintii ruuxaa la yimaadana waa ruux diinta ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan banaanka ka istaagayo ku gaaloobayo weeyaan marka dadka muslimiinta ah waa inay sidaa u ogaagaan jawaabta markaas soo gaabee
marka dad badan baa laga yaabaa xilligan inay howlo badan ku jiraan oo ay ka shaqaynayaan meelihii xafladaha loogu diyaar garoobayay amaba iyagu ay howlwadeenno ka yihiin oo ciidda christmaska ay kaalin xoogle ka qaadanayaan dadka maxaad leedahay
bismillah dadka waxaan leenahay anagu waan ognahay meelo fara badan ayaa cadowga ilaahay soo galay oo ugandays leh oo ethoobiaan leh oo burundays leh oo kenyaati leh oo jabuutiyaan leh oo siralion leh oo qolo kalo waxa faransiis iyo maraykan iyo ingiriis leh waxa weeye dadka muslimiinta ah wadankoodii waa lagu ixtilaalo waa lagu qabsaday waxa weye ha ogaadaan inay ayagu dad muslimiina yihiin oo la qabsaday doonaya inay cadowga iska dulqaadaan laakiin marka ay waxa weeyaan wax ku darsadaan iyo waxa iyagu waxa weeyaan waa marka ay dilloomi lahaayeen adduun iyo aakhirada